shirkan jaraa-id waxaanu qabanaynaa gaabta wararka beesha muduluud oo ayaantan qofba si u akhrisay horta muddulood aad iyo aadaan uga mahadcelinaa gugusha isugu yimid waxaana leeyahay aa yihiinna waa inaad ka tashatiin laakiin mudduloodku yaa waaye lama rabo mudduloodku inuu midab madowgi maxaakiintoo kale naqdo oo al-shabaabna ku jiray uloodhinkii kalena ku jireenoo magacoor waygu badnaayeene faraha badnaay duloodku waa inuu halka dhabtaahu aayihiisa ka tashado waxaa kalee jira beryahan duloodku hadduu shiray dad badan oo qabiilaada amba shakhsiyaal ayaan soshal mediyaha ku arkaya inay aflagaadaynayaan cid shiraysa ee aragtideera siyaasadeedyo aayaheera ka tashanaysa runtii aada iyo aadaan uga xumahay in si gaara dad u beegsado amba u dulmiyo dadkaas wararkiisu inagu bateen oo aflagaadada aanu ka hore gobol duubab sheegaoo ku jiraan waxaan leeyahay arrintaas obolojaysa ka baxshaano hadday ka bixi diidaanna shakhsiyaalkaasu dadka qabiilka hoy ku abtirsadeenu tooraa oo kooraa il oolgu ha ka bixiyo obolojays dowladdana waxaan leeyahay dadka dadka caaya oy maqlaayaan ee iyagu laga yaabo inay huteella dejiyeen dadka ha ka dhiciyaan hadday ka dhici waayaanna haddii lees dulmiyo un waa leysdilaho isdilidaa ku xirta marka meeshaas waxaa ka soo socda wanaag kama soo socdo dagaalaa ka soo socda qofku hadday qof dulmiso haddayn qofkaasuna obolojays bixin dad walaalahee ka dhacsho amba maamul ka dhacsho la aragna meeshaas dhibaataa ka timi arrinta kale xaquuqda gobolka baraandir aada u mudan yahay xaquuqdihiisii bulshadan gobolka baraandir degan xaquuqdeena inay hesho waxaana ka codsanaynaa ama saan daba joognaa guddoomiyaha baarlamaanku arrintou yidhi gobolka baraadir xaquuqdiisa waa inuu sanadkana annagu taasaan ayidaysnaa taasaanu uga fadhinaa weligeyna dowladdana saasaan ka rabna taas waxaan ka rabnaa dowladdu inay ka dhabayso soonay dedejiso mudduloodku ka shiraayo waxaa aada looga fiiriyow haayaa siyaasiyiin inay ku dhex jirto qabiil kastana siyaasiyiin waa leey laakiin xuquuqda muddulood ma ninkii shala isagoo xilka haaya isagoon waxba u bilaabin ka tegay haddanaan dhehayn walxaa naga qaldamee aan wax saxanno ayaa gurbaanka muddulood u garaaca waa maya sax maa intii fooddi kugu tiiloo faayuhu caddaayeen farastaan lagaa helin waa midaan la filahaynaa war shala markaad madaxa heedeen haddaad inkaan waxba noo qaban oodinkaan ceelna noo qodin isgoolaad noo dhisina isbitaal deegaanadaanya ka dhisina hadda inaad dadku sacab iyo gurbaan beena walaxaan idiin qabaynaa tiraahiin warnima walaxaan naga qaldamee aan wax saxanna waa dhihi karti laakiin inaadinkaan wax noo qabaynina annagu waydin ogna igaartaanyi inaad tihiin ambaan walaalahayna tihiinna waydin ogna laakiin beriga waxaad noogu soo kudaysiin oodinkaan shala soomaali u qaban ood noo qabateen ood nooga ag tagatiin ma gara kartiin aninku ma garanee ma ogtihin idinku taas waa maya waxaan leenahay walaalahaygiiyow siyaasiintayniyow taladu markii horo ay aad ka wiicateene haddaan tii hana gelina inaad dadka isku dhex mashquulisiin ha ka shaqaynina ka shaqeeya annaga taladu waa naga dugto waxna idiinma qaban ee hadda sidii tala dadka laysugu dubaridi lahay ayihiinna ka tashadha dadka waa dhihi karta laakiin halna inuu bannaanka daaha kasa ka soo roogto halna daaha ka gadaal isku qariyo ee dadkii loo sacabtumaa mudullood la yidhaah waan idin ognahay mudullood soo jeedo wax ogaana nahay mudullood waana la yidhaah waana nah laakiin idinku waxba nooma qaban haddana ma qabno inaad wax noo qabaysiinoo saantaanturugmad soomaali ha nooga soko marina shala walaxaad nagu ergateen ood nooga tagateenu ma jiraan inaadna dhibaatayseen way jirtaa walax gooniya nooma qabannina hadda aan tashanno war halla tashanno ayina ka tashadha waa nagu dara kartiin aba waana dhihi karta laakiin gurbaanka aad tumaysiin naga daaya wax noo qaban maysiin horaad noogu qaban weydi waxaan idinka codsanaynaa inaadinkaan dadka isku mashquulina oo idinkaan dhibaatay siyaasiyiinta kale ee dhinaca dawladda isku tirinahoo idinkuna hadday kuwaas maqlaan calaanyoohayoono idinkuna isdejiya qabiilku dadka waa ka dhexeeya laakiin geed in laysugu tagayo in guri loosugu tagay hoos loo xaajoodo ayaa fiican meediyaha in war laysu mariyo xunoo xanafu ma fiican laakiin marmarka qaarkoodna waa dadaa kugu geyhay war annagu waxaan nahay mudullood wax fahmaaya mudullood dadka dalka soo jooga mudullood dadkiisa jecel mudulloodow idinkana waxaan idinka rabnaa inaadinkaa naqan miigga waxaan ku arki jiray dad xawaalaha xigta war xawaal wax kuma sii haayo kuwa hadda gurbaanka idintumaana waa xawaaliyooka shalay wax qaba waayeen intay noolaayeen haddaanoy tageen oo waxba haynay ku leeyihin marka walaxaan qabayna war waxba no ma qabanaysiine dadka heesku mashquulina mudulloodow idinkuna taladiinna aan dabakariix ahayn oo siyaasi dan inuu amba wax daadsho amba dan gaara raadsado rabaayo idin soo kicine siyaasi walba caarcaaraho walba ha idin kacshoo kooba waxqabadkiisa laba laakiin gobolkii la bartay waxqabadkoodiya say wax noogu qabanayeen inay hadda yidhaaheen shalay haddaanaan subag naqaynaynaa taasu macna idinsoo kordhi mayso waxaan leeyahay marka mudulloodka halka muxaafadka ahe halka mucaaradkaaba talaa ka dhexayso qabiilnimadaa ka dhexey saamiga siyaasadeedna waa ka dhexeeya mid meelaha leeskala jirsho oo yaan ninuu sacab dhebinina guriga seexane tala midaysan ha la qaato laakiin dadka lagu calaanyooha haw war iska fadhiista idinku dhibaato midaadna soo marsiiseen wax noogama tegina mid kale oo dadka isku diridiina ha gelina arrintaas saasaan dhihi lahay mudulloodka dadka caayaaya ee hadday shiraan caayaaya haddooban si degdega obolojees looga bixin cabdiweli warkuu wada odagi lahay hadda warkuu dhahaya haddaan obolojees laga bixin dadku waa inay isturaan isxushmeeyaan kala asluubaystaan laakiin qabiil shiraa in lindulmiyo taas ma qaada karno kuwa dadka dadka maxaabiista ee xihan kuwa taleefanada iyugeeya dadka caaya dhahana waan ognaoo dawladda ku jira maxbuus marka ninkii maxbuus oo xiraay ee ummadda laga qabtay ninkii taleefon iyuu dhiiba cay dadka yidhina isaguna waa gara karnaa meeshuu iyo ciddi soo dirtay shirkayga jaraa'id saasuu ku saabsan yahay